wadanka suudaan waxaa laga soo sheegayaa xaalad adag kadib markii dagaalo qaraar oo salka ku haya aanooyin qabiil ay ka dhaceen gudaha dalkaas iyadoona weli magaalooyin ku yaala dalka ay dagaaladu ka soconayaan dagaaladan ayaa waxay xoogoodu ka soconayaan gobolka niilul asraq oo dhaca koonfur bari ee dalkaas waxaana wasaaradda caafimaadka ee suudaan ay sheegaysaa in tirada dhimashada ay gaartay toddobaatan iyo sagaal ruux halka dhaawacyaduna ay ku sheegtay boqol sagaashan iyo sagaal qof waxaana intaasi dheer oo dagaalka ku barakacay siddeed iyo toban kun oo ruux xaalad bandow ah ayaa lagu soo rogay laba magaalo oo ka tirsan gobolka niilul asraq waxaana magaalooyinka iyo xaafadaha ay dagaaladu ka dhaceen la geeyey ciidamo ka tirsan xukuumadda suudaan tiro guryo ah oo ku yaala magaalada roseros ee ku taalla gobolkan ayaa dab la qabadsiiyey waxayna dad goobjoogayaal ah soo warinayaan in boqolaal dad ah laga daadgureeyey magaalada wariyayaal ku sugan gobolka ayaa iyagana soo sheegaya in magaalada dab la qabadsiiyey suuqii weynaa ee ku yiilayna boob loo geystay waxaana goobaha la boobay ka mid a xaafado ku yaalla halkaas guddoomiyaha gobolka oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in faafinta wararka abuuraya naceebka ay ka mid tahay asbaabta sii xoojinaysa asmada ka jirta gobolka wuxuuna ku goodiyey in tallaabo laga qaadi doono dadkaas iska horimaadyadan oo qarxay shan iyo tobankii bishan ayaa waxay u dhexeeyaan kooxo maleeshiyaad ah oo ka kala tirsan qabiilada hawsa iyo foonji waxaana maalinkii ugu horreeyey ee dagaalka ku dhintay koob iyo toban ruux dagaalada ayaa lagu soo warramayaa inay ku fideen gobollo dhowr ah oo ku yaala dalka suudaan waxaana kumanaan dad ah oo kasoo jeeda qabiilka hawsa ay dhigeen dibadbaxyo ballaaran iyagoona xiray waddooyinka waaweyn ee gobolka magaalada kaasla oo dhacda bariga dalka suudaan ayaa waxa ay lawareedyo caafimaad ay sheegayaan inuu ku dhintay hal ruux laba iyo toban kalena ay dhaawacyo kasoo gaareen dibadbaxyo xoogan oo ay qabiilka hawsa ka dhigeen magaalada maamulka ayaana bandow kusoo rogay guud ahaanba aaggaas waxaa intaasi dheer oo ay wararku tilmaamayaan in dibadbaxyaashu ay dab qabadsiiyeen dhismayaal dhowr ah oo ay xukuumadda leedahay waxayna ciidamada ammaanka kor u ridayeen rasaas si ay dadka u kala ciiriyaan dibadbaxyaasha ayaa xirtay magaalooyinka qaar iyagoona la wareegay buundooyin soo gala magaalada caasimadda ah ee khartuum xilli lasoo warinaya in laba koox oo dibadbaxyo dhigayay uu iska horimaad dhex maray gobolka ayay xaaladiisu faraha kasii baxaysaa waxayna dagaalada iyo dibadbaxyadu kusii fidayaan magaalooyin waaweyn oo ku yaala dalka suudaan iyadoona laga cabsi qaba in khasaaraha dhimashada uu sii kordho